bismi illaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsana khiyaarta hawadae naga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada warka habeen idaacadda jowar qodobada caawa ad maqli doontaana waxaa ugu doorka roon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmaya beesha caalamka guddoomiyaha hay-adda maaraynta oo degmada buurhakaba gargaar ugu qeybiyey laba kun iyo shan boqol oo qoys taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo kormeer ku sameynaya xarumaha ciidanka booliska ay ku leeyihiin degmada kaalkacyo ee gobolka madoga maamulka gobolka banaadir oo xarunta gurmadka deg deg ah ka daahfurayo tababarna lagu bari doono aas-aaska gurmadka deg deg ah akhbaaraadka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan dabadyohdo oo ka walaacsan xaaladda xanuunka ebola qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa warka habeen idaacadda jowhar kuwoodii ugu door karoonaa haatanna kusoo dhowaada ayagii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay beesha caalamka xuseen maxamed ayaa warkaasi faahfaahinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu mar kale dalbaday in wadahadallo siyaasadeed uu la yeesho siyaasiyiinta mucaaradka ay ku midaysan golaha mustaqbalka xilli ay sii kordhayaan khilaafaadka siyaasadeed ee la xidhiira arrimaha doorashooyinka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka warar lagu qarsoonaa qara oo soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu arrintan kala hadlay safiirada beesha caalamka gaar ahaan safiirada mareykanka ingiriiska iyo midooda yurub kuwaasi oo maalmihii dambe kulamo gooni gooni ah kula yeeshay magaalada muqdisho ilax ogogaal ayaa tilmaamaya in madaxweynaha uu safiirada u sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal siyaasadeed oo lagu xalinaya xiisada taagan islamarkaana uu doonayo in la furo bog cusub oo dhex mara dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka si kastaba haatee wararka ayaa waxay sheegayaan in siyaasiyiinta golaha mustaqbalka ay si cad uga yimaadeen dalabkaas iyagoo ku tilmaamay waqti lumis iyo iskuday dib loogu dhigayo xal dhab ah oo laga gaaro muranka siyaasadeed mucaaradka ayaa la sheegay inay ku adkeysanayaan in maamulka iyo hanaanka doorashada laga wareejiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ku doodaya in kalsoonidii siyaasadeed ee lagu qaban lahaa doorashada heshiiska lagu yahay ee meesha ka baxday gebi ahaanba gudoomiyaha hay-adda maaraynta oo degmada buur hakaba gargaar ugu qeybiyey laba kun iyo shan boqol oo qoys yunis duran ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo mudane maxamuud macali cabdulle iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada buur hakaba ee gobolka baay halkaasoo ay ka jiraan xaalado biniaadanimo oo aada u daran oo ay sababtay abaartii waddanka ku dhufatay wafdigan waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ku-xigeenka ergeegaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ahna iskuduwaha arrimaha gargaarka iyo bini-aadanimada george konwey iyo wakiila ka socday hay-adaha gargaarka wafdigan ayaa magaalada buurhakaba ugu horreyntii ka daafuray markay gaareen gargaar lagu talagalay laba kun iyo shan boqol oo qoys oo nugul kaas oo ay iska kaashadeen hay-adda sodma iyo dowladda shiinaha qaar ka mid ah dadkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa u mahadnaqay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma markaad noo soo celisay raashinkii waa xidhnay waa qaadanay waa waa mahadsantiin xaag bur eh xaag bariis ah iyo isa kora saddex ali sariir ah alii siiyey waad mahadsantiin ilaahay aan ka mahadnagaan antiniin kaalmaytiniin gargaarta ilaahay anka shukri aan uda-ayan niidiyo allan weel haaf sukore sadaali sariire haaf bure yaana nasi korhoogna ilaahay kafadaan isin siin kafadaan siin ka mahadnagaan an geega arga ilaa madkalam aragna ilaahay haniinsiyaadi haqaadki ilaahay alleh ilaahay adin dadkii oo gargaarku niisheeni ilaahay keersi ilaahay mahadsii meelyo lakaemaanin oofyo alle kadaba unana baahanayni kastay baahada abaarta dimanka halaa walaasantay tabartaanan hanuwa yaraatay yaan gargaarkeena niisheeni loor bariidee loor bur'ee aab sokoree aab sariireena niisheeni siina meelin alle siinka gargaara nabad i fiyaawon alle siin sii wasiirka gargaarka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa hay-adda sodma iyo dowladda shiinaha uga mahad celiyey gurmadkan ay soo gaarsiiyeen shacabka buurhakaba waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan magaalada burhakaba ku qaybino laba kun iyo shan boqol oo qoys oo raashin ah oo ka soo shaqaysay hay-addeena qaranka ee sadma xaaladaha burhakaba oo culayso badan jiraan awgood waxaan aad ugu dadaalnay in degmada la siiyo muhiimad gaar ah gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macali cabdulle ayaa sheegay in burhakaba loo siiyey mudnaanta gurmadka maadaama ay tahay degmada ugu daran xilligan marka loo eego xaaladaha biniaadanimo ee dalka ka jira waxaan macelinayaa xoolahan iyo kaalmadan dadkii wax ka baxsado doonarkii baxsado dowladda china dalka soomaaliya dhammaan culaasaa ka jiro sagaashan iyo labada degmo ee dalka soomaaliya ka kooban yahay degmada ugu daran waxay noqotay degmada buurhakaba oo runtii xaaladeedu ay khatar tahay dalka soomaaliya culaas ka jiraahay lix milyan dad ka badan ayaa cunayro haysataa laba milyan dad ka badan ayay mataqaanaa emergency ku jiro laba milyan caruur ku dhow oo shanta sano ka yar ayaa malnutrition ah haddii laysku daro degmada ugu daran xaaladeeda waxay noqotay degmadan waa ogtiin xaaladahaas jiro oo dhibaataa jirta dalka dagaal ka socda bariga dhexe oo cunadii qaali ka dhigay wixii la bixi jiray adduunya bixi jirtay oo runtii ay jaratay iyo guud ahaan xaaladaha soo jiroo dhan waxay nagu qasbayaan inaan isku tagno oon dadaalno oon dadkayna wax allaala wax u qaban kara qabanno intaasi kadib wafdigan ayaa kulan la yeeshay hay-adaha gargaarka waxaana ay kormeer ku tageen xiryaha barakacayaasha iyo isbitaalka weyn ee magaalada halkaas oo ay ku arkeen xaaladaha adag ee nololeed iyo midda caafimaad ee ka jira degmada wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa socdaalka wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha sodmee buurhaka oo ka warbixiyey ujeeddadaan u imaanay magaalada buurhakaba waa inaan dhehna ku aragna xaaladda nolosha bulshada warbixinno waxaan haynaa in xaaladda ay aad u adag tahay xoogaha aan ka helnay qaybaha kala duwan ee caafimaadka iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada bini'aadanimada waxay aad uga dayrinayaan xaaladda soo wajahday bulshada deegaankan buurhakaba maanta waxaan hadda dhex taagannahay isbitaalka guud ee degmada buurhakaba waxaan ku aragnay caruur nafaqa darro oo aad xaaladooda ay u liidato hooyooyin waxay ahayd iyo iyo uurle iyo kuwaan uurlaynba oo ayagana nafaqa darro ay hayso xaaladda run ahaantii saan indhahana ku aragna waa xaalad ka murugo badan sidii aan markii hore ogeyn xaaladda waa kasii adag tahay waxaan marka ballan qaadayna annagoo ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowladda soomaaliya uu nagala socdo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka sadma isku duwa arrimaha gargaarka george conway hay-adaha unicef w f b faw unhcr hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo hay-adaha international ngo-da localka annagoo wada jirna inaan shaqadeena dardar gelinayno wax walba oo suurtagala oo dadka lagu badbaadinayana aan samaynayno george kuwey ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe ahna isku duwaha arrimaha gargaarka iyo biniaadanimada ayaa la hadlay warbaahinta Um, and that means that, that uh, easing of the situation uh, from the protracted drought doesn't happen immediately. And the risks are very high over the course of the next two months in particular. For Barakaba, unfortunately, this means the risk of famine conditions.
taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo kormeer ku sameynaya xarumaha ciidanka booliska ku leeyihiin degmada gaalkacayo ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed ayaa magaalada gaalkacayo nooga soo diray taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska federaalk soomaaliya jenaraal cismaan cabdulaahi maxamed oo isaga iyo wafdigu hogaaminayo ay maalmihii u dambeeyey socdaallo ku aadan xoojinta amniga ku marayeen qaar ka mid a deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa saaka kormeer ku tegay xarumaha booliiska degmada gaalkacyo waxaana taliyaha iyo wafdigiisu ay booqdeen taliska saldhigga booliiska degmada gaalkacyo galmudug waxaana taliyaha iyo wafdigiisu halkaasi kula hadleen saraakiishii iyo ciidamadii booliiska degmada gaalkacyo taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cismaan cabdulaahi maxamed kaliif ayaana ugu horreyn ciidanka ku booriyey in ay sii labalaabaan xoojinta amniga goobaha doorashooyinka qof lixood ee la qorsheynayo inay ka dhacaan magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale goobaha haatan ay ka socoto bixinta kaararka iyo isdiiwaangelintooda isagoona uga mahad celiyey ciidanka booliiska degmada gaalkacyo doorka ay ka qaateen xoojinta amniga iyo sidoo kale ilaalinta goobaha doorashooyinku ay ka soconayaan xisaabtan baa u soconaa qof kasta oo federaalka oo qaadanayo oo gudihiisa oo shaqaynaya inaan shaqadiisa ku hubsanaa rabnaa haddii ilaahay
maamulka gobolka banaadir oo xarunta gurmadka degdega ah ka daafuray tababarna lagu bari doono aasaaska gurmadka degdega ah cabdisalaan juule ayaa muqdisho ka soo diray maamulka gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah xarunta waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir ugu furay tababar lagu baranayo aasaaska gurmadka degdega ah waxaana tababarkan si rasmi ah u daafuray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo goobta lagu fureeyey tababarka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasinka waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir taliyo ku-xigeenka debdemiska booliiska soomaaliyeed xubno ka tirsan waaxda gurmadka degdega ah iyo marti sharaf kale tababarkan ayaa waxa uu socon doonaa maalmo waxaana lagu baran doonaa aas-aaska gurmadka degdega ah iyo sidoo kale sida ugu fudud ee lagu guuleysto debdeminta ugu horeyn waxaa daafuray gaashaanle cabdixamiid faarax iidle taliyo ku-xigeenka debdemiska booliiska soomaaliyeed mudane guddoomiye maanta halka waxaad ku daafuri doontaa tababarka oo aan looga maarmin debdemiska maadaama ay shaqaaluhu tababar la-aan aanay geli karin waxaan kugu soo dhaweynaynaa furitaankaasi waxaan ka koobannahay sida agaasimuhu hore kugu soo sheegay boqol iyo konton iyo laba qof oo qayb ka mid ah ay yihiin booliska dhammaantay waxaan diyaar u nahay inaan badbaadino dadka maadaama shaqadeedu tahay badbaadada dadka iyo maalkooda ilaahay baa wax badbaadiya laakiin badbaadiyuhu marka ugu horreysa waa inuu xelaa wuxuu isagu ku badbaadi laha maadaama mas-uuliyad ka saaran tahay maanta waxaa degmooyinka gobolka banaadir ay ka kooban yihiin labaatan degmo intaasaa gurmad u ah waxaan had iyo jeer heegan ugu jirnaa afar iyo labaatanka saacadood inaan u gurmano bulshadayada diyaar waxaan u nahay inaan nafteeda u horno nafteed horayaasha debdemiska oo hore ugu sii jiray oo qaarkood dhaawacdan yihiinna waxaan ugu hambalyaynaya hawsha ay u hayaan bulshada kuwa tababarka soo galayaan waxaan leeyahay aada iyo aad waxaad uga faaidaysataan tababarkaasi ugu horreyn naftiina ayuu faa'iido u yahay mar labaadna bulshadiina ayuu faa'iido u yahay mar saddexaadna ilahay agtiisa ayaad ajar kaga helaysaan cabdisalaan daahir magen agaasimaha waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir ayaa dhankiisa goobta ka hadlay
mudane guddoomiye kusoo dhawoa waaxda gurmadka degdega ee gobolka banaadir indhahaga macallinka u ahaa shaqada ay bulshada u haayaan dhallinyaradan maanta waxaan rabnaa inaan maaragtay tababar inoo furtid oo maanta aad nagala soo qayb gashay tababarkaas oo maaragtay xirfadda aan u kordhinayno tiimamkeenna oo isugu jiro qaybta caafimaadka iyo qaybta debdemiska marka tababarkaas inaad noo dahafurtaan rabnaa waana kugu soo dhawaynaynaa sharafayna noo tahay inaad maaragtay nagala soo qayb gashid gunaanidka tababarka waxaa ka hadlay oo si rasmi a u daafuray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo wuxuuna si gaara u tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la horumariyo gurmadka degdeg ah sidoo kalena waxa uu daafuray tababarka
hadduu ilaahay yidhaahdo waxay maaragtay agaasimihiinna iyo maamulkiinuna fariimaha fariimihiina afar iyo labaatan saac ay soo gudbiyaan wax ka midana waa laga jawaabaa kuwa dhimanna insha allahu tacaala in laga jawaabaan rajaynaynaa wax walba boqol iyo boqol inaysan noqonaa laga yaabaa laakiin haddana sida ugu quruxda badan in loo dadaalo oo aad waaxaha kale ka duwanaatiin aan rajaynaynaa aada iyo aad baad umahadsantihiin tababarkuna waa noo furan yahay ka faa'iidaysta maalmaha uu socdo maxaa yeelay dee meeshaana shaqada looga baahan yahay waa shaqa culus marka waxaan dhallinyarada u rajaynaya inay tababarkaas ka faa'iidaystaan oo aysan gembin oo aysan daahin oo waktigeeda maaragta aad siidiin hawsha nin lagu seexdow ha seexan weeye nin lagu seexdow ha seexan hawsha laga rabo waaxda gurmadka degdega waa hawl aada u culus oo magaca magaaladan kor u dhigi kara markii dab inta kaco gurmadka uu tegi waayo wax ka jawaaban la waayo waa waa feedbacka bulshada ka soo laaban kara waa taqaanin mararka qaarkood waa aragtaan markaad daahdiin ama maaragta dagaal iyo maaragta waa soo daaheen waxaas ay ay soo laabtaan haddiiba ka warran shaqadii oo dhan ba aan laga jawaabin waa culays iyo dhib intaas ka weyn marka aad iyo aad aad mahadsan tihiin maalin wanaagsan waaxda gurmadka degdega ha guulaysato ha hormarto waxaan u rajaynaynaa maantay maalina ahayn meeshaan iyo meel ka weyn iyo gaadiid ka fara badan iyo shaqaalo ka fara badan iyo adinka laftirkiinoo levelkiina uu kor u kacay inaan isku imaan doonno hadduu leeyahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka habeenay idaacadda jowhar markana akhbaaraadka dibadda ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa lix tan oo agab caafimaad ah u diraya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee koongo xilli uu sii wadayo qayladhaanta ku aadanaa baaxadda dilaaca cudurka ebola ee bartamaha afrika agabkan ayaa waxaa ka mid ahaa qalabka difaaca ee shaqaalaha caafimaadka iyadoo la kordhinayo baaritaanada la socodka iyo dabagalka dadka la kulmayo kuwa cudurka qaba waxaa la rumaysan yahay inay fooruskaanu ay ku dhinteen in badan boqol iyo soddon qof uuna ku dhacay shan boqol oo kale madaxa w h o ayaa sheegay inuu aada ugu walaacsan yahay xaaladda iyadoo kiisas hadda laga soo sheegayo meelo magaalooyinka waaweyn ah ururka ayaana mar dambe yeelan doono kulan deg deg ah si uu u soo jeediyo waxqabadka caafimaadka ee mudnaanta leh war wixii dal iyo dibadda inaga soo gaaray caawa aad kala socoteen idaacadda jowhar intaas ayaan ku joojinayaa anigoo cabdicasiis cabdulle cusmaan cabdisaale ayaan idiinla socodsiinayey halka warka uu soo saaray caleyka intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo